maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa xaafadda new kismaayo oo ka mid a xaafadaha ku yaala degmada kismaayo ka bilaabay bacaad celin kadib markii waddooyinka xaafaddaasi ay u xirmeen bacaad ay dabayluhu soo rogeen xaafadda new kismaayo iyo weliba xaafadda midnimo oo ka mid a xaafadaha ku yaalo degmada kismaayo oo ah xaafado ay degan yihiin dad danyar ah oo ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dalka kenya oo aanan awoodin inay iska qaadaan buuraha bacaadka ee kala xiray waddooyinka xaafadda iyo guryihii ay degganaayeen ayaa codsi u diray maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo kadibna maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa ka soo jawaabay codsigaasi waxaanay u direen cagafcagafyada bacaadka qaada si bacaadka ay uga bixiyaan xaafadaha iyo weliba sidoo kale waddooyinka xirmay ee ku yaalla xaafaddaasi haddaba guddoomiyaha xaafadda new kismaayo mahad xasan ayaa sharaxaad ka bixiyey dhibaatada iyo saameynta uu ku yeeshay bacaadka iyo sida hadda ay shaqada bacadcelinta uga socoto isagoona u mahad celiyey maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo jidadkii bacaadku xiray muddo badan ba aan ka xawanaynay maalintii ay ahayd hadda daraad oo taariikhdu ay ahayd labaatan iyo sideedii guddoomiyaha degmada kismaayo ahna dhulka magaalada na soo booqday oo meer inuu arko indheindhayna wadooyinkii inuu fiiriyo meelaha godadka ah iyo inta uu bacaad ka xiray intaba inuu arko shalay waxaan buuxinay meelo badan oo roobabkii hore iyo abaarihii aydhigooda maarata gogo-ay oo la mari lahaa oo gudad noqday baan buuxinay uu usoo diray guddoomiyaha degmada kismaayo harakaawo oon ku buuxinay intaa kadib maanta wuxuu bilaabay inuu noo soo diro cagaftii ka howlgeli lahayd ee fidin lahayd bacaadkii xiray jidadka ay saameeyey runtii shaqadii way socotaa hadda cagaftii way ku jirtaa maantay bilowday ilaa dee jidadkaas laga furo maxay ahayd in cagaftan way shaqayn doontaa wax maanta hadda shaqada waa bilow maanta oo keliyana insha allahu tacala kuma ekaan doonto way sii socon doontaa ilaa jidadkaas xal looga helo runtii waan u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada sida muhiimadda gaarka ah uu u siiyo wadooyinka wadadana waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee isku socodka bulshada iyo gaadiidka intaba fududeeya marka guddoomiye allah ku sharfo waan ku mahad celinaynaa haddaan nahay deegaanka midnimo anigoo ku hadlaya afka deegaanka midnimo ee ah guddoomiyaha xaafadda midnimo waad mahadsan tahay sida aad muhiimadda u siinayso jidadkana adiguna allah kugu sharfo aniguna waan kugu garab taagannahay runtii saake shaqada socod inoo bilaabatay iyo shalay intaba guddoomiyaha kormeerkiisa kadib nin walba indhihiisa ku arki karaa shaqada quruxda badan ee la taaban karo meesha ka socoto insha allahu tacaala intaan kuma ekaan doonto shaqada way sii socon doontaa guddoomiye mer allah ku siiyo jidad badan baa inaga xiran weli dadaal badan baa usii u baahan nahay adigoo hadda ka jawaabay runtii kormeerkaadii kadib shalayna jidad badan buuxiyey maantana cagaftii inoo soo diray bacaadka qaadi lahayd hawshana sidaas inay kusii socoto oo jidadkan dadka loo furo ummaddan way kuu duceyn doontaa insha allahu tacaala